qodobka ugu horeeya waxaa weeye ayadoo la dargelinayo howlihii amniga ee dalka iyo ciribtirka argixisada oo dalka oo dhan loonala samaynayo xiriir joogtaha dowladaha loogu dardargelinayo si midaynta loola dagaalanka shabaab in loo guntado tayeenta iyo dib u dhisida hay-adaha amniga loona howlgaliyo sidii loo dhammaystiri lahaa baahida iyo agabka ay u baahan yihiin in la tayeeyo booliiska labadiisa heer oo la raaco soo bandhigan lana soo bandhigo baahida booliiska federaalka iyo dowlad goboleedada iyo gobolada iyo gobolka banaadir in laysku waafaqay lana isla qaatay mashruucii qorshaha dib u dhisida booliiska joint police project oo ku bahoobeen dowladaha jarmalka u k european unionka looguna talagalay in si cadaalad iyo sinaan ah loo dhiso booliiska labadiisa heer ayadoo la tixgelinayo baahiyaha ay soo gudbisteen dowlad goboleedyadu waxaan isla soo waafaqnay in la dardargeliyo oo la diyaariyo garoowo xilliga kala guurka ah iyo hanashada hay-adaha amniga soomaaliyeed goob kasta iyo gobol kasta iyo degmo iyo tuulo kasta oo ka tirsan waddanka soomaaliya waxaan isla qaadanay in la dardargeliyo tirakoobka ciidamada dowlad goboleedyada dalalka dheeri ahaanna las dheeri ahaanna la iska soo saaro sidii loo suurtagelin lahaa arrinkaasi qodobka toddobaad waxaa si wada jira laysku afgartay in guddiga wasiirada amniga ay yeeshaan shir joogto ah saddexdii bilood oo laga hadlo amniga dalka iyo horumarinta hay-adaha amniga sideed in wasaaradda amniga dabagal buuxda ku samayso taliyaasha ciidanka booliiska fulinta nidaamka booliiska cusub sagaal in la xoojiyo nidaamka cusub ee booliiska new police model oo lagaoo lagu heshiiyey lana seexay kii ayna ku heshiiyeen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka toban in la dardargeliyo isku xirka iyo wada shaqaynta iyo isweydaarsiga macluumaadka hay-adaha amniga kow iyo toban samaynta xafiis guud oo xog ururinta iyo xog isweydaarsi ah labiyo toban in la mideeyo tababarka iyo manhajka booliiska labada heer si waafaqsan nidaamka booliiska cusub saddex iyo toban in dib loo howlgeliyo akadeemadii carma si loogama maarmo ciidamada dib loo ciidama ciidamadana dib looga soo loogu soo tababaro waxaana seexay mas-uuliyiinta iyo wasiirada maamulada gobolada iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda honor cabdinaasir saciid muuse wasiirka amniga puntland axmed cabdulaahi dowlad saddexiyo tobanka qodob oo ahaa runtii maanta oo ahayd full day maalin dhan subaxdii ilaa iyo hadda oo aynu joogno aanu ku soo gaarnay falanqayn iyo dhooxid iyo inaannu qodob walba oo ka mida kaga doodno annagoo eegayna danta guud ee shacabka annagoo eegayna danta guud ee guud ahaan ciidamada hay-adaha amniga iyo horumarkooda annagoo eegayna isla shaqayn joogto ah sidaan u yeelan lahayn taasi oo aan u aragnay tan keliya oo aan ku gaari karno horumar inay tahay inaannu iska warhayno informationkana isdhaafsanno xogaha aanu muxuu ahaa helana isdhaafsanno maadaama aanu leenahay dhammaanteed cadow joogto ah oo common ah oo naga midaysan aan ka midaysannahay ujeeddadiinoo tahay ujeeddada ka dambaysana ay tahay oo keliya in la horumariyo amniga guud ahaan soomaaliya gaar ahaanna qolo walba ay u eegto meesha ay joogto isla socodkaas iyo isla shaqayntaa quruxda badan waataan is leenahay waxaa lagu gaari karaa oo keliya ama lagaga adkaan karaa cadowga aynu leenahay kaas oo ah mid gudaha iyo mid dubadda intaba sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee soomaaliya cabdinaasir siciid muuse waxaan isleeyahay maanta waa maalin taariikhi ah waxaan gabagabeynay shirki annagoo isku raacnay natiijooyinka oo halkan ka afriyay agaasinaha wasaaradda amniga oo ahaa saddex iyo toban qodob oo muhim u ah ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaad ogsoon tihiin xukuumadda nabad iyo nolol ahmiyadda koowaad inay amniga siisay sababtaas ayaa keentay in maamulkii aan hoos u daadajinno aan nimaanno maamul goboleedyada annagoo la qaybsanayna shaqada aan qaranka u hayno inay iyaga qayb ka yihiin ay ku darsadaan waxa iyaga ay qabaan waxaa maanta halkaa ka dhacay doolad aada u fara badan waxaana ilaahay mahadii ah in maanta soomaaliya ay meel fiican marayso annaga aan cid kale nala joogin annaga inaan wax isfahansiino kuwada heshiino wax isla meel dhigno in aan qarankeena soomaaliya sidaa ugu shaqeyno heerkaa maanta la maraya waa heer mudan ammaan waxaana ammaantaa iska leh wasiirada xilka u haya maamul goboleedyada ee la jooga garabkayga taagan oo u heelan in ay ka shaqeeyaan amniga maamul goboleedyada ay joogaan ujeeddada haddaan u soo raadhaco shirka shirkan ujeeddadiisa waa in dibadhiska ciidanka booliska labadiisa heer annagoo ka faa'iidaysanayna dhismaha booliska maadaama soomaaliya ay qaadatay nidaamka federaalka ah ayaa waxaa nooraa noqotay in juhdi badan lagu bixiyo hirgelinta nidaamka cusub ee booliska new boolice model waxaan ogsoonahay haddii aan rabno marka inaan higsigaa gaarno in aan ciidankeena dib u eegno aan ka faa'iidaysano walaalaha ama saaxiibada u diyaarka ah ina ciidankeena noo caawiyaan caawinaadoodi marka si aysan nooga wadina inaan annaga isku waafaqno in aan sameyno priorities maamul heer maamul goboleed ah aan haddana sii dhaadhicino aan gaadno maamul goboleed walba maxaa ugu muhiimsan sanadkan maxaase u gudbin karnaa dadka soomaalida ee caawinaya ama dowlada dowlada dariska haada ama dowlado kale haada ama international community and partners ee lala shaqeynaya ee ka mid yihiin german u k iyo eu mashaariicdaas si aan ugu helno booliska soomaaliyeed dulbiskiisa kayeentiisa iyo qalab uraalintiisa ayaa kaleftay in aan isugu nimanno inaan maanta halkaa ku ansixino qodobadaas aan wada gaadhnay annagoo wasaarad walba ee maanta halkaa ku ansixisay in ahamiyaddeeda loo gudbiyo aynu nala dardaarnayn inaynu wala xisaabtamaan sanadkaas wixii aan u qabanay ama aan u raadinay in booliska soomaaliya loo korgeeyo waxaan leeyahay soomaaliya waa in ay isku tashataa wax wada qabsataa iyada tashataa haddii intaa la helo waxaan aaminsannahay inaan qarankeenna cagihiisa ku taago oo aan sharaftii ay lahaayeen ciidanka soomaaliyeed dib u soo celin waxaad ogsoon tihiin madaxweyne mudane maxamed cabdulaahi farmaajo inuu mashquul ku yahay dhisidda ciidanka xoogga dalka sidaas darteed annagana waa inaan mashquul ku noqonnaa dhisidda ciidanka booliska soomaaliyeed labadiisa heer meel walba ay joogaan taas marka waxaan ku dhisi karnaa annagoo wada jir ah oo wada soconna oo isku fikir ah wasaaradda amniga gudaha ee heer federaal waxay diyaar u tahay inay dhegaysato maamul goboleedyada wasaaradaha amniga maamul goboleedyada wixii naga qaldan waa noo sheegi kartaa waa nasixi kartaa waxaan aaminsannahay inaan anagu nahay shaqaale idinka idin shaqeynaya oo mas-uuliyaddiina idinka idinka xigsanaya marmarka qaarkood haddii ay wax qaldamaan ama aan si kama ay u qaldamaan waxaan diyaar u nahay inaan naga socdaan